بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آيada تفsيirkeeda ay u baab yahay kitaabu tafsir min صaxiix الimaam الbukhaarي ayaan ku dhex jirnay tafsiir suuraةi الtowba ayaan ku dhex jirnay qaala xadaثna الxakم بnu naafic wahuwa abulyamaan alxumsiyu qaala أkhbarana شhucayb huwa bnu abi xamزة qaala xadaثna abu الzinaad wahuwa cabdالlah bnu dakwaan أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي dhahaya ayuu maqlay yakuunu kanzu axadikum midkiin kaydkiisu wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu u ahaanayaa shujaacan mas ama goob aqraca oo timo laabo ah oo suntii intay ka badatay timihii ka baaba-een mas marka ama goob timo aan lahayn oo timihii ka xiirmay ayuu ku noqonayaa maalkiisa uu kaydsaday ee uunan sakada ka bixinin qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa jariiru can xusaynin can zayd bni wahbin qaal marartu calaa abi darin birabada abi dar ayaan soo maray meesha rabada la yidhaahdo faqultu waxaan idhi maa anzalaka bi haadihi اlardi dhulkan maxaa ku dejiyey qaala waxa uu yidhi kunaa bishaam shaam ayaan joognay faqara'tu waxaan akhriyey wاladiina yaknizuuna اdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashirhum bicadaabi aliim qaala mucaawiyatu mucaawiya waxa uu yidhi maa haadihi fiina aayaddan annaga naguma soo degin maa haadihi aayadani ma ahan ilaa fii ahli اlkitaab ahlu kitaabka dhexdooda unbay ahaatay qaala qultu waxaan idhi buu yidhi inahaa iyadu aayadan la fiinaa wa fiihim innaga iyo iyagaba dhexdeenna ayay ahaatay oo labadeennaba waa nalagu soo dejiyey raabudar madhab waxaa jira oo kaga gedisnaa saxaabada intooda badan ee kale se wuxuu qabay inaan maal la kaydsa karin qofka wuxuu baahidiisa ka badan oo inuu sadaqeeyo mana u bannaano inuu kaydsado aayaddanna caamuu ka dhiga ama zaka ha la bixiyo ama sakayaan la bixinin laakiin nusuusta marka la isku celceliyo waxay tilmaamaysaa kanziga laga bixiyo zaka laga bixiyo kanzi laysku cadaabayo ma aha oo xadiidka wuxuu leeyahay markii nebiga la weydiiyey wuxuu yidhi maa uddiya zakaatuhu falaysa bikanzin wuxuu sakadiisa la dhiibay ama la gutay ee la bixiyey kanzi oo aayaddan ay sheegaysa ma aha ayb isaga laakiin caam ayuu ka dhigay ama sakadii ha la bixiyo ama sakadii aan la bixinin caam ayuu ka dhigay isaga ayb waana soo marnay marka isagii mucaawada isku qabsaday shaam dhexdeeda cumaan ayaa loo keenay cumaan baa markaa uu kusoo dacweeyey mucaawiye cumaan baa u yeeray markaasu wuxuu yidhi fadwadan iyo ka daa dadka ayb waa tii aan kitaabucilmi kusoo marnay wallaahi low wadacu samsaamata calaa haadihi samsaamada yacni seefta haddii ay halkaa iga saaraan oo ay yidhaahdaan shay aan diin u arko ha sheegin ma dhaafayo yidhi waa sheegaya ilaa wallah ayb markaa isaga markii dambe rabada ayuu iska degay meesha rabada la yidhaha buu iska degay oo madiino ka yar baxsan halkaasuuna ku dhintay ayb maclushaahidka marka waxaa weya aayaddan isaga inuu camimaayey baabu qowlihi caza wajalla yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha وqال أحمد بن شhبيب بن سعيد qال xdثna أbي عن يuنس عن بن شهاaب عن khالد بن أسلم qال khرجna mعa cبداللahi بن cمر ayaan la baxnay faqاala waxa uu yidhi hada kan aayaddan u sheega qabla أn تنزل الزakاaة sakada intaan la soo dejinin bay ahayd falamaa unsilad markii sakada la soo dejiyey faradnimadeeda jacalaha allaahu alla sakadii wuxuu ka dhigay duhran duhrigu uga dhigay lilamwaali maalyaalka xulee aayaddaani oo suuratu tawba ee qofkii wax kaydsado ee maal meel dhigto in la ciqaabayo sheegayso wuxuu leeyahay waa inta aan sakada la farad yeelin markii sakada la farad yeelay sakadii baa dhahirtay maalka oo mar haddii maalkii sako laga bixiyo qofku waa kaydsan karaa waana haysan karaa tafsiirkaasna marka ibnu cumar nusuustaa isugu imaanayso baabu qowlihi ina ciddat shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatu xurum dalika addiin اlqayim falaa tadlimuu fiihina anfusakum aayadda tafsiirkeeda ama macnaheeda ayuu u baab yahay dalika addiin اlqayim huwa alqaa'imu waa diinka taagan qaala xadaana cabdاllahi bn cabdilwahaab qaala xadaana xamaad bnu zaydi can ayuuba can muxamadi can ibni abi bakrata can abiihi oo abu bakrah ah can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal ina الzamaana waqtiga qad istadaara waa wareegsaday ka hay-atihi sidii uu ahaa yowma khalaqa allahu الsamaawaati wاlأrda markii alla uu dhul iyo cir abuurayey sidii alla uu ahaa yani sidii waqtigu uu ahaa ayuu waqtigii ku soo laabtay maxaa looleeya marka saas ku soo laabtay macaani badan baa ku jirta laakiin carabta waxay samayn jireen waxa la yidhaha annas-u qur-aankuna uu ka warramo inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caamaa alla uu yidhi iyaga marka bil xurmo leh oo ashhur xurumka ka mida iyo bil aan xurmo iyaga aan lahayn ee ashhur xurumka aan ka mid ahayn ayay midaan xurmada leh ayay xurmadii ka qaadayaan waxay uga gudayaan bil kale oo aan ashhur xurumka ka mid ahayn waa sharci iyo bayacni baatil ayagu ay maskaxdooda ka degsadeen bishii muxaram oo kale oo xurmo leh ayay dib u dhigayaan safar ayay soo hormarinayaan safar bay marka waxay ka dhigayaan bil xurmale oo kale siday wax isugu qasaayeen marka waxbaa ka gogo-ayey marka taariikhda markii nebigu sal l slam uu carafo istaagay marka ay hadalkan u dhahaya markaas waayee waqtigii nebigu sal l slam uu carafo istaagay waqtigu sidiisii ayuu kusoo noqday ayb asanatu itnaa cashara shahran sanadku waa labaiy toban bil minhaa arbacatu xurum afar xurmaledaa ka mid ah alaaun saddex mutawaaliyaatun waa kuwo isku xigxigo dulqacdati wadulxijati waalmuxaram wa rajabu mudar iyo rajabkii reer mudar alladii bayna jumaada wa shacbaan rajabkaas oo jumaada iyo shacbaan u dhexeeyo ayb tarjamada xadiidku marka way isku daabaqaynayeen ayb ka hay-atihi ay istadaara istidaaratan midla xaalatihi ayb wuxuu leeyahay marka wاlmuraadu bاstidaaratihi wuquucu taasici dilxijati fi اlwaqti اladii xallat fiihi shamsu burja اlxamal xayثu yastawi اleyl wالnahaar macno kale naarkii nebigu uu istaagay carafo habeenka iyo maalinku waa isla ekaadeen ayb oo qoraxdiibaa waxay dul istaagtay burju اlxamal marka habeenka saacadihiisa iyo maalinka saacadahoodu ayaa si qumaatiga isla ekaado isla ekaado macnahana marka uu sheegay ayb baabu qowlihi haaniya اtnayni id humaa fi اlgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana qisadana marka waa qisadii nebiga abu bakar hijrada markuu abu bakar nebiga u raacay sala اllahu calayhi wasalam oy godka wada galeen qisadaasu alla ka sheekaynaya abu bakar buuna ku ammaanayaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu اllahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lgaar daydnan u gargaarin nebiga allaaba u gargaaray markay isaga iyo abu bakar isaga iyo saaxiibkiis markay godka wada galeen ay godka ku jireen oo markaa saaxibkiis uu yidhi yani intuu welwelay nebiguna uu yidhi laa taxzan ina allaha macanaa aayaddaasuu marka tafsiirkeeda rabaa inuu ka sheekeeyo ayb laa taxzan ina allaha macanaa macanaadaas macnaheed ay naasirunaa ayuu yidhi bukhaari ay naasirunaa alla waa mid noo gargaarayo noo hiilinayo maciyada marka waa caam iyo khaas maciyada caamkaada ilaahay cid walbaa waa waa la joogaa oo cid walbaa yacni macooda waayahay oo bicilmihi buu macooda ku yahay maciyada khaaskaana waxay tahay gargaarka iyo ta'yiidka inanii macakumaa asmacu wa araa iyo tanoo kale in allaha macanaa iyo in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun iyo maciyo oo khaas ah maciyada caamkaana wahuwa macakum aynamaa kuntum oo kale ayb aلsakiinaةu faciilaة min الsukuun waa wasnigaas oo laga keenay min الsukuuni deganaanta faأnzla اllahu sakiinatahu waa deganaant deganaantiisii qaala xadaثna cabdالlahi bn mxamed bukhaari hadduu iطlaaqa cabdالlahi bn mxamed wuxuu u jeedaa aljucfiy الmusnadiyu qaala xadaثna xabaanu qaala xadaثna hamaamu qaala xadaثna haabitu qaala xadaثna أnas qال xadaثnii abu bakri radia اllahu canhu qaal kuntu maca الnabiyi sal ا slam nebiga ayaan maciisa ahan la jiray fi اlgaari godka godkaasna waa aaru hawr aaru hawr weyaan god buur aad u weynin badan wa taqriiban qofku waxaa laga yaabaa inuu dadaalka badan haddii uu buurtaas waa koraayo yidhaah saacad waa ku qaadanay inta uu buurtaas ka fuulo keligeed aad iyo aad ayay dhulka uga dheer tahay ayb markaa wuxuu leeyahay godkii ayaa nebiga kula jiray fara-aytu waxaan arkay aathaara almushrikiin mushrikiintii raadkoodii mushrikiintii nebiga abubakar raadinay raadinayeen raadkoodii baan arkay cagtoodii ayb qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low anna axadahum midkood haddii rafaca qadamahu gomadiisa uu kor u qaadi lahaa ra-anaa waan arki lahaa yacni meeshii uu lugta saaray ayaan hoosteeda ku jirna annaga hadduu lugta saa dheh lahaa waan arki lahaa yii qaala nebigu waxau yidhi maa dannuka maladaada maxay tahay maxaad u malaynaysaa abubakarow bihnayni labo allaahu alla haaliuhumaa midka saddexeeye uu yahay labo oo alla uu saddexeeyey maxay kula tahay bu inuu ilaahay dayacayo miyaad u malaynaysaa maya allah ma ilaalinayo ka wadaa marka allah na ilaalinayo naga ilaaliyey nimankaas ayb oo marka annaga awood aan leenahay iyo xaalateenna iyo ma aanaan uga baxsanina allah na ilaaliyey qaala xadaanaa cabdullaahi bn muxamed marka abubakar fadiiladiisay ku tusay marka mowqifkaas ninkii nebiga kula jiray waa inuu fadli badan yahay khayr badan yahay qال xdثna cبdاللh بن محمد qال xdثna بن عuyaynة عن بن جurayج عن بن أbي مuلaykة عن بن cabاaس رaضي الله عanهma أنه qاal iبن cabاas waxa uu yihi xiina waqaca baynhu وabayna بن الزubayr markii isaga iyo iبن زubayr ay wax dhex mareen ogaa labadooda way iskhilaafeen iبن cabاas iyo iبن زubayr waxbaa dhex maray markaas ay wax dhex mareen qultu waxaan idhi buu yidhi abuuhu ibnu cabaas baa dhahaay abuuhu ibnu zubayr aabbihiis azubayru waa zubayr ibnu اlcawaam wa ummuhu hooyadiisna asmaau waa asmaa binti abi bakar wa khaalatuhu habaryartiisna caaishatu caaisha waa wa jadduhu awowgiisna oo hooyadii dhalayna abu bakrin waa abu bakar wa jaddatuhu ayeeyadiis aabbihiis zubayr dhashayna safiyatu waa nebiga eedadiisa safiyatu bintu cabdilmualib radia allaahu canha yani wuxuu ka wadaa ninkan marka nasabkiisu meelo badan oo aad u qiimo badan u galaa saas ugu dhex marmaraan mar waxaa weeyaan aabbihiis isagoo zubayr ibn alcawaam oo nebiga inu eedadiis ahaa xawaariyu haadihi ummana ahaa hooyadiis asmaa binti abi bakar waa naagtii rasuulka iyo marka markii jiraabkii timir iyo sahay ay uga buuxisay inay xirto ay damacday waxay ku xirta markay wahaysay marta ama gorgoradda iyay ka jeexday maro markaasay ku xirtay daatu daatu nitaaqayn waa tii loo bixiyey habareertiisna caaisha waa umulmu'miniin awowgiis hooyadiis dhale waa abu bakar ayeydiis aabba dhashayna waa safiya bint cabdilmuqalib nebiga eedadiis markaa ibnu cabaas wuxuu leeyahay yani si kastoo wax u noo dhex maraan haddana ninkaas waa aqaanaa darajadiisa saasuu ka wadaa ayb faqultu lisufyaan sufyaan baa waxaan ku idhi isnaadahu yani haati isnaadahu xadiidkan isnaadkiisa keen sufyaan marka waxaa ku dhahayo cabdullahi bn moxamed ayaa wuxuu yidhi isnaadkiisa isii yani sida aad ibnu jurayj uga maqashay faqaala waxa uu yidhi xadaanaa fashagalahu insaanu qof baa mashquuliyey marka xadaanaa markuu yidhi ee uu sheegi lahaa qofkii u sheegay ayaa la mashquuliyey walam yaqul ibnu jurayj ma uunan dhihin xadaanaa markuu yidhi ibnu jurayj inuu dhaho markuu raba baa la mashquuliyey ayb dariiqaas marka saas xoogaagaasaa ku jiro xadiidka marka bukhaari dariiq kale mutasil ku yahay musnad ku yahay waxba aan ku jirin ayuu marka keenay ku laabtay qaala xadaanii cabdulahi bni muxamedin qaala xadaanii yaxya bnu maciin waa kama cabdullaahi bni muxamed sufyaan bnu cuyeynana waa ka maqlay xoogaagaasaana warkaasaa galay oo markuu xadaanaa yidhi ibnu jurayj intuunan dhihin ayaa mashquul la geliyey sheekh kale oo yaxya bnu maciin ayuu xadiidka haddana ka maqlayaa cabdullaahi bni muxamed qaala xadaanaa xajaajun qaala bnu jurayj qaala bnu abi mulaykata cabdullahi bni abi mulayka wa kaana baynahumaa baynahumaa marka damiirkan wuxuu u laabanaa ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr inkastoo aan la soo sheegin ayb ayb qaala ibnu zubayr wa kaana baynahumaa ibnu cabbaas iyo ibnu zubayr dhexdooda waxaa ahaa shay-un wax xoogaa labadooda waxbaa ka kala ayaa kala dhex galay waxaasina waxay ahaayeen ibnu zubayr ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi war kaale ila mubaayaco anaa meeshaan amiir ka ahe ibnu cabbaasna marka ma uunan la mubaayaconin waa ka gaabsaday wuxuu leeyahay meeshaan fiir marka xiina waqaca baynahu wa bayna bni zubayr ay bisababi اlbaycati wadalika ana bna zubayr haddaan qisadan la akrinin mala fahmaya xadiidka wadalika ana bna zubayr xiina maata mucaawiyatu ibnu zubayr markii mucaawiye ou dhintay imtanaca min albaycati liyaziida bni mucaawiya mucaawiya xukunka wuxuu ku wareejiyey markuu dhimanaayey wiilkiisa yaziid markuu mucaawiye dhintay marka ibnu zubayr yaziid lama mubaayacoonin wa asara calaa dalika sidaas buuna ku daa'im noqday oo ku adkaystay xataa agraa yaziid bnu mucaawiyata muslima bna cuqbata bilmadiina ilaa marka ibnu zubayrna maka iyo dhulkaasu ka talinayay markaas joogay yaziid marka wuxuu u diray muslim ibnu cuqba markaasuu yihi meelahaas makay madiina soo qabso fa kaanat waqcat lxara ayaa dhacday uma tawajaha aljeeshu ilaa maka madiina markii ay nimankaan marka qabsadeen makay usoo jihaysteen haddana fa maata amiiruhum muslim ibnu cuqba waa dhintay ninkii loo soo xil saaray dagaalkaas inuu makay madiina qabto markuu madiina qabtay waa dhintay wa qaama biamri اljeysh الshaamiyi xuseyn bnu numayr ciidanka shaam waxaa marka madax ka soo tegey waxaa madax u noqday ninkaas oo xuseyn ibnu numayr faxasara bna zubayr bimakata ibnu zubayr ayuu marka hareereeyey oo wuxuu ku hareereeyey maka waramahu alkacbata bilmanjaniiq kacbadii bay marka waxay la dhaceen madaafiic iyo waxbay ku tuureen manjaniiq waa sida hadda madfucu yahay wax ahaa jiray waa berigaas dhagax weyn oo intay wax ku xiraan ay jiidaan ay markaa ku tuuraayeen xata اxtaraqad ilaa ay kacbadii gubatay fafaji'ahum alkhabaru bimowti yaziida bni mucaawiya nimankii ayagoo dagaalka sida u wada oon makana qabsanin ayaa waxay maqleen amiirkiini yaziid waa dhintay farajacuu ila shaam waa iska laabteen marka shaamay u laabteen ninkii ila wax siinaayey oo ciidanka yacni raashinkoodii iyo waxoodii dhan ninkii maamulayay baa dhintay marka yaa siday wax u wadaan bay garan waayeen wa qaama ibnu zubayr fii binaa'i alkacba ibnu zubayr marka wuxuu u istaagay inuu kacbada dhiso uma dacaa ilaa nafsihi markuu kacbada dhisay ayuu yidhi anigaa layla mubaayacoona marka anaaba madax ah fa buuyica bilkhilaafati amiir inuu noqdo amiiru lmu'miniin ayaa lagula mubaayacooday waadaacahu ahlu اlxijaaz wamisra wاlciraaq wakhuraasaan intaasoo gobol ayaa laga adeecay wa kaiiru min ahli shaam reer shaam in badanoo ka midana way adeeceen uma galaba marwaanu cala ashaam nimankii marka yaraa ee ibnu zubayr raacsanaa ee shaam joogay marwaana ka adkaaday waqutila daxaaku bnu qays alamiir min qibal ibni zubayr ninkii ibnu zubayr meeshaa u joogayna waa la dilay bimarji raahib wamadaa marwaanu ilaa misra marwaan haddana waa sii socda masr buu tegey fahalaba calayha isagaa qabsaday wadalika kulluhu fii sanati arbacin wasittiin waa lixdan iyo afartii wa kamula binaau lkacbati fii sanati khamsiin kacbada dhiskeeduna wuxuu dhammaaday lixdan iyo shantii uma maata marwaan marwaan waa dhintay fii sanati hamsin wasittiin lixdan iyo shantii hijiriyada wa qaama cabdulmelik ibnuhu maqaamahu wiilkiisi cabdulmelik ayaa qabsaday marka booskii aabbihiis tegey wahalaba almukhtaaru bnu abi cubayd cala alkuufati kuufa oo ciraaqana waxaa markaas ku adkaaday oo qabsaday nin layidhaha almukhtaaru bnu abi cubayd alkadaab markii hore wuxuu iska dhigay nin aalu beytka nebiga u gargaarayo markii uu kursiga qabsaday ayuu ku dabagediyey marka ilaa markii dambe uu gaaray inuu yidhaahdo anigu waa waxbaa waa la ii waxyoodaa jibriila ii yimaado oo wax ii sheego ilaa uu yidhaahdo mukhtaar alkadaabaa la dhihi jiray fa fara minhu man kaana min qibali ibni zubayr dadkii ibnu zubayr ciraaq u joogay way ka carareen marka wa kaana maxamed bnu cali bni abi aalib almacruuf bn اlxanafiya wa cabdillaahi bni cabaas muqiimiina bimaka isada marka waa tanaa cabdillaahi bnu zubayr yani cabdullaahi bnu cabaas iyo ibnu اlxanafiya labadoodaas iyagu makay iska joogeen oo ahlu beytka ka mid a dabcan mundu qutila xuseyn intii xuseyn ba la dilay fadacaahuma bnu zubayr ila albaycati lahu famtanacaa marka labadoodii baa ka joogay reer bani haashim meesha markaasuu ibnu zubayr yiri haye ila mubaayacooda waa diideen marka ibnu cabaasna waa diiday ibnulxanafiyana waa diiday wa qaala waxay yidhahdeen laa nubaayicu xataa yajtamica annaasu calaa khaliifatin annaga cidna la mubaayacoon mayno ilaa dadka oo dhan hal nin uu madax u noqdo waagii dadku hal meel waagii dadku uu hal nin u adkaado oo hal meel hal hoggaan dadkii uu saydhareeyo uu qabsado kaasaan annaga ka dambaynaynaa laakiin nin gobolkaanna qayb joogto meeshaanna dad kale meeshaanna dad kale kooxo ishaysto beeco masaynayna dhehen innaka marka ayb fashadada calayhim sidaa markay dhaheen watabicahumaa jamaacatu calaa dalik dad baa ku raacay marka fakerkaas fashadada calayhim ibnu zubayr ibnu zubayr marka waa waa waa xabsi camal uu geliyey waa ku adkeeyey ayb waxasarahum gaarow ka qabtay oo xabsi camalow ka dhigay fabalaga almukhtaar mukhtaarkii ciraaq warkaasaa soo gaaray fajahaza lahum ilayhim jeyshan faahrajuuhuma ciidan usoo diray waa lasoo bixiyey marka labadoodii maka waa laga soo bixiyey wasta'danuuhumaa fii qitaali bni zubayr famtanacaa markaasuu mukhtaarkii ode siyaasad mar walba iska balaayay qabtaan mukhtaar ibnu cabaas iyo maxamed ibnu alxanafiya wuxuu usoo bixinayo isagaa wuxuu ku rabaa damaca uga jira maka iyo dhulkan inuu qabsado marka nimankan waaweyn ayaan xabsiga ka sii daayey oo wuxuu ka dhiganaa marka taarged oo marka siyaasad ka dhigto markaasu wuxuu yidhi waa kan waa ujeedaan ciidanaan idinku soo saaray oo anaa idin badbaadiyey ibnu zubayr idinka badbaadiye ka waran buu yidhi haddaan la dagaalano asaga waa diideen marka dagaal ma rabnay dhehn ayb wakharajaa ila daa'if daa'ifay iska aadeen fa aqalnaa bihaa meeshaasay iska joogeen ilaa ibnu cabaas uu ka dhintay khilaafka marka ibnu zubayr iyo ibnu cabaas sidaas waa marka qisadiis waa taas marka adigo qisadaas og xadiidka feeri marka xadiidkan marka waa yar adeg yahay nacam ayb marka wuxuu yidhi wa kaana baynahumaa shay-un waxbaa ka dhexeeyey ibnu zubayr iyo ibnu cabaas faqadowtu cala bni cabaas ibnu cabaas ayaan kusoo kallahay faqultu waxaan idhi aturiidu ma waxaa rabtaa an tuqaatila bna zubayr ibnu zubayr inaad la dagaalamto ibnu cabaasow fatuxilla aada xalaashato maa xarama allahu wixii alla uu xarimay yacnii kacbadii iyo xaramkii inaad ku dagaalamto maa rabtaa faqaala ibnu cabaas waxau yihi macaada allah ilaahan ka magan galay ina allaha alle kataba wuxuu u qadaray ibna zubayr iyo wa bani umayata ayuu alle wuxuu ka dhigay oo u qadaray muxilliina kuwa xaramka banaysto oo yani ku dagaalamaan yani ibnu cabaas wuxuu leeya aniga xaramka aniga ma xalaashanayo mana dagaalamaayo laakiin ibnu subayrkan idinka aad taageysantihiin iyo reer bani umaye ayaa ku dagaalamay meeshaan aniga ku dagaalami maayo wa inii wallaahi ilaahan ku dhaartaye laa uxilluhu abadan weligay aniga xaramka inaan ku dagaalamo ma xalaashanayo qaala waxa uu yidhi qaala annaasu ibnu cabaas wuxuu yidhi dadkii waxay yidhaahdeen oo ay igu yidhaahdeen baayicni ibni zubayr ibnu zubayr la mubaayaco faqultu ibnu cabaas haddaan ahay waxaan idhi wa-ayna bi hada alamri canhu oo arrinkan mubaayacada iyo khaliifnimada iyo amiirnimada inteena uu ka jiraan xaggee buu ka jiraa yacnii ahla u yahay buu ka wadaa yanii ibnu zubayr nin ahl u ah in lala mubaayacooda waa yahay laakiin khilaafaa jiro ayb ma fahamt ma fahmaysaan marka ayb waayna bi hada almri canhu waayna xaggeebuu ka jiraa bi hada alamri madaxtinimadan arrinkan oo madaxtinimada ah canhu can ibni zubayr ibni zubayr xaggiisa ahl buu u yahay ayb amaa abuuhu aabbihiis fa xawaariyu nebiy nebiga ninkii u gargaarayay waa zubayr yuriidu zubayra buu u jeedaa wa amaa jadduhu awowgiis fa saaxibu lgaar maxalushaahidka inta waa marka inaga hadda maxalushaahidka xadiidkan dheer oo u keenay meeshaan mis tarjamada maxaa kugu qoran feere id humaa fi lgaar tarjamadaas maxalushaahidka halkaa wa amaa jadduhu awowgiis abubakr fa saaxibu lgaar yuriidu abaa bakrin buu u jeedaa wa ummuhu hooyadiisna fadaatu nitaaq waa yacnii maradii ama marta tii u saaxiibka ahayd yuriidu asmaa wa amaa khaalatuhu habareertiis fa umu lmu'miniin weeyaan yuriidu caaisha wa amaa cammatuhu eedadiis fa zawju nabiy sal l slam nabiga xaaskiisa waay yuriidu khadiijata khadiija waxay yani u ahayd eedo zubayr tajawusaa marka ku jira sida ayeeyo kale u noqonayna isku qolay ahaayeen aadayna isugu dhowaayeen ayb wa amaa camatu nabiyi sal ll slam nabiga eedadiisna fa jaddatuhu waa ayeydiis yuriidu safiyata u ujeedaa uma intaa kadib nasabkiis waa kaas isagana uma intaa kadib cafiifun huwa ibnu zubayr cafiifun mid dhowrsan waa fi lislaami islaamka dhexdiisa lagu dhowray qaari'un lilqur'aan mid qur-aan akhris yaqaano waayo qur-aanka yaqaano oo cilmi leh intaas waa ammaantii marka wallaahi baan ku dhaartay in wasaluunii reer bani umaya warkaan marka in wasaluunii reer bani umaya hadday ixiriiriyaan oo ay ixiriiriyaan wasaluunii way ixiriirinayaan min qariibin min qaraabatin qaraabanimo darteeda igu xiriirinayaan wax la yaqaanana waa iyada yani yaa qaraabo a marka reer bani umaya feeri meesha marka saddex qolaa jirta ibnu zubayr asad waa min bani asad ibnu zubayr waa reer bani asad bani umaya waa reer bani cabdi shamsi umayatu bnu cabdi shamsi bni cabdi manaaf waay ibnu cabaasna yaa waaye reer bani haashim waay haashim ibnu cabdimanaaf soo maaha marka cabdishams ibnu cabdimanaaf haashim ibnu cabdimanaaf labadaasaa walaalo ah marka waa laf hoose ibnu cabaas marka yay isku dhow yihiin reer bani umayay isku dhow yihiin lanna ilma cabdimanaafay isku yihiin reer bani cabdimanaaf bani asadna kor bay isaga soo dhacaan meel kasii korayso marka wuxuu leeyahay ibnu cabaas reer bani umaya hadday i xiriiriyaan qaraabanimo igu xiriirinayaan iyaga wain rabbuunii hadday yacnii sayid iga dhigaan ama wain rabbuunii hadday i xanaaneeyaan rabbuunii waxaa i xanaaneynayo akfaa-un dad khiyaar ahoo akhyaar ahoo kuf ah ayb wain rabbuunii hadday ibarbaariyaan oy ixanaaneeyaan rabbuunii akfaau kiraamun dad wanaagsan baa ixanaaneeyey saasuu ka wada rabbuunii rabbanii labadaba waa jirtaa rabbuunii marka la yidhaha waa luqatu akaluuni lbaraagiif lianna akfaa'un kiraamun ayaa faacilki ah waawiljamaacaha meesha muxuu ka sameynaa marka waa iska calaamat ljamci waa luqatu akaluuni lbaraagiif ayb rabbanii haddii la yidhahna waa luqada fusxada ahayd ayb oo dad wanaagsan waayu leeya reer bani umaya faaaara ama ibnu zubayr hada soo gala marka ibnu zubayr isaga faaaara wuxuu doortay oo uu yacnii jeclaystay oo dadka kale uu ka hormariyey attuwaytaati walusaamaati walxumaydaati kuwan marka maxay yihiinne yuriidu wuxuu u jeedaa abdulan lafo min beni asad qoladiisa ka mida ibnu zubayr isaga qoladiisiibuu isku koobay wuxuu leeyahay tuwaytaad iyo usaamaad iyo xumaydaad lafo qoladiisa reer beni asad ka mida ayuu isagu dadka kale ka doortay yani isaga isagaa maamulkiisii xoolaha naqsi geliyey ka wada isaga dadkiisii unbuu isku koobay nimankaas marka aniga hadday ixiriiriyaan oo ay ixanaaneeyaanna qaraabanimeed ugu xanaaneynayan oo qaraabanima naga dhexayso ayb abdulan marka uu leeyahay marka afcul waa waxaa weeyaan jamcu qilla jamcu qillahaas marka xoogaa waxbuu ka daba tuurayaa marka wuxuu ka wadaa naqsi buu kala jeedaa saasay dheheen yuriidu abulan min bani asadin bani tuwayt wa bani usaama min asad qolada buu ka wadaa ina bna abilcaas ibnu abilcaas ibnu abilcaaskaas wuxuu u jeedaa cabdulmelik ibnu marwaan oo reer bani umaya markaa khilaafadiina qabtay ina bna abilcaas baraza ay dahara uu soo muuqday yamshi isagoo soconayo alqudamiyata ayb socod yacnii faajeertan ah oo sayidnimo ay ka muuqanaysa ah yamshi alqudamiya mahmaah waay wuxuuna u jeedaa marka ibnu cabdilmelik ibnu marwaan isagu yacnii wuxuu qaatay macaali lumuur arrimaha waaweyne sarsare iyo qaatay nin meelo dhow dhow iyo ka laalaabtay maahane umuuro waaweyn buu qaatay ayb waa maal yuriidu anahu rakiba bimacaali اlumuur wataqadama fi الsharafi wاlfadli calى asxaabihi yani waa u faaninayaa marka cabdilmalik ibn marwaan uu leeyahay ninkaas isagu siyaasadda iyo maamulka si fiican u maamulay oo isagu gadaal gadaal iskuma dhigina hore hore isku dhigay waa nin dadkii marka yacnii wada maamulay ina bna abilcaas baraza uu soo muuqday yamshii isagoo soconaya alqudamiyata socod hore hore ah isagoo socod oo ay ka muuqanayso inuu nin himale uu yahay ayuu socday yacni cabdlmalik cabdalmalik ibna marwaan wa inahu ibnu zubayrna wa inahu ibnu zubayr lawaa wuxuu qalloociyey danabahu sayntiisuu qalloociyey isaganaasaynta dabada hadii lasoo qalloociyo qofkii naqsi naqsi kinaaya cani naqsi isaga wixii ka hallaaba isaa iska halleeyo ka wadan ayb oo isaga ma uunan qaadanin maalihii iyo sidii wixii laga rabay ma aanu qaadanin ayb wainahu lawaa danabahu yacni ibna zubayr lawaa aytanaahu wakanaa bidalika can ta'ahurihi dibdhiciisa wa takhalufihi can macaali اlumuur waqiila kanaa bihi can اljubni wa iihaari اdacati kama tafcalu الsibaacu ida araadat اlowm wاlwalu wlaa ayb sida horaa fiican wuxuu leeyahay kinaaya can ta'ahur waay ninkaan yani dibu isku dhigay waa isaga ninkanna hore isku dhigay cabdimalik ibni marwaan khulaasatulqowl ibnu cabaas wuxuu qoonsanayaa ibnu zubayr wuxuuna ku qoonsanayaa xiriir la-aanta wuxuu le anay isagiina uma xiriirinin isagii uma xiriirinin wuxuu isku koobay qolooyinkaas reer bani asad iyo waxa dadkaas laakiin nimankan kale way xiriiriyeen saasoo ay tahayna fadligiisa iyo wanaaggiisa waa aqaanaa laakiin waxa looga mugaayo coonay qaala xadaanaa mxamed bn cubayd bni maymuun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus can cumara bni saciidin qaala ahbaranii bnu abi mulaykata qaala dakhalnaa cala bni cabaas ayaan usoo galnay faqaala alaa tacjabuun miyaydnan yaabaynin libni zubayr or ibni zubayr ma la yaabaysaan miya qaama fii amrihi haadaa arrinkii arrinkiisa kan aba u istaagay madaxtinimadii iyo waxyaabahaas faqultu waxaan idhi la uxaasibanna nafsii nafsadeyda yacni waa xisaabayaan lahu isaga maa xaasabtuhaa liabii bakrin walaa licumar wax aanan abubakar iyo cumar nafteyda aan ugala kula xisaabtamin ayaan isaga yacni aan kula xisaabtamayaa nafsadeyda hadalkan marka macnihiisu waxay tahay nafsadeydan la xisaabtamaa buu leeyahay inaan u khayr miiro daacad u noqdo u naseexeeyo si aanan abubakar iyo cumaroo ka xaq badan aanan ugu naseexeynaynin macnaa abubakar iyo cumar oo ka xaq leh oo nasiixadeyda iyagaa ku xaqnimo badan ibnu zubayr iyo abubakar iyo cumar si abubakar iyo cumar aanan nafteyda ugu adkaynin inaan ugu naseexeeyo ayaan ugu adkaynaa nafsadeyda naseexada ibnu zubayr ma la fahmeen ayb walahumaa labadoodaas abubakar iyo cumarna kaana iyagaa waxay ahaayeen owlaa kuwa ku haboonaansho badan bikulli khayrin khayr kasta minhu ibnu zubayr kaga haboonaansho badan wa qultu waxaan idhi ibnu camati nabiy sal l l slam wabnu zubayr nabiga eedadiis cunug wiilkay dhashay wabnu zubayr zubayr inankiisa yani nabiga eedadiis ayeeyay u tahay kaanaba inay dhashay wabnu zubayr ibnu zubayr inankiisa waayo wabnu abi bakrin abubakr inankiisii way wabnu akhi khadiijata khadiija walaalkeed kii ay dhashay inankeedii waa ibnu zubayr wabnu ukti caaisha caaisha walaa walaasheed inankeedii waayo intaasoo fadliga isku haystaa fa idaa huwa yatacallaa canii faidaa huwa waaba isaga oo yatacallaa canii aniga iska kay sara marinayo walaa yuriidu dalika walaa yuriidu mana rabo daalika kaagaas ishaaradan maxay ku dhacay marka daalika waxay ku dhacaysaa inuu ila tashto oo aan khaasadiisa ka mid noqdo siaan ugu nasiixeeyo ma rabiyo isaga nacam ayb waa iska kay sara marinaya waa iska kay weynaysiinaya buu leeyahy faqultu maa kuntu adunnu waxaan idhi ma aanan ahayn inaan u malaynayo annii aniga acridu haadaa kan oo nusxiga inaan bandhigaayo min nafsii nafsadeyda xaggeeda inaan ka bandhigaayo maa kuntu ma aanan ahayn adunnu inaan malaynaayo annii aniga acridu inaan bandhigayo ku bilaabayo inaan ka dambeeyo ayb haadaa ishaarada marka waxaa weeyaan ay abda'uhu bilkhuduuci lahu inaan aniga isku miskeeniyo oo aan u khuduuco saas marka inaan yacni aniga aan bandhigayo taas aan bilaabayo ma aanan u malaynaynin ma u malaynayin fa yadacuhu isaguna uu markaa ka tago yani isagiiba aniga ima qiimeynayo aniga marka maxaan ku qiimeeyaa maa kuntu ma aanan ayn adunku inaan malaynaayo yani u malayn maayo annii acridu haada kan aniga inaan bandhigaayo oo khuduuca ah iyo daacadnimada min nafsii nafsadeyda xaggeeda inaan ka soo bandhigaayo fayadachu isagun uu diidayo ka tegaayo uu diidaayo wamaa uraahu ma u malaynayo laymala gelin maayo yuriidu khayran wanaag inuu rabo ma u malaynayo inuu wanaag doonayo wain kaana laabudda ayb wain kaana haddii ay tahay laabudda mid loo hurtila-yahay inuu khayr sameeyo haddii yacni nusxi iyo khayr in la sameeyaa laga maarmaan ay tahay laan yarubanii banuu camii in adeeraday inay ibarbaariyaan oo ixsaan ii sameeyaan iyo axabu ilaya anigu la iiga jacayl badan yahay min an yarubanii hayruhum heyrkood intuu ixanaaneyn lahay ilma adeerada inay ixanaaneeyaan baa iiga fiican ule heyrkay inuu ianaaneey ixanaaneeyo meel fogay kala tageen ayb intaana an marka ad waxuu ka waday meeshaas maxalushaahidkeeda aan tilmaano ayb markaa xadiidku waa isku soo noqnoqonaya ayb wamaa uraahu yuriidu khayran ay laa yuriidu an yasnaca bii khayran inuu wanaag ii sameeyo ninkaani ma rabo ayb وفي رواية الكشميهري وإنما أراه يريد خيرا طيب وأن يربنين أي يكون علي ربا أي أميرا laba macnay leeda inuu xanaaneeyo ixsaan ii sameeyo macnaha labaad waxay tahay inuu madax ii noqdo haddii madax la ii noqonaayo yani in adeerkay inuu madax ii noqdaa iiga roon keyrkey oo aan aniga markaas ii rabin inay ii noqdaan waxa dhanna hadda madaxtinimo oo sugnaatayna ma jirta markaas naca mar haddii khilaaf iyo saasoo kale uu jiro kii aan marka nusxigeyduna gaari karo oo anigana iqiimeynaya ii roon u leeyayayb baabu qowlihi wاlmuؤalafati quluubuhm wfi الriqaab qaala mujaahidu yataأlafhum biاlcaطiyati siinta ayuu ku soo dumayaa qaala xadaثana mxamed bnu kaثiir qaala akhbarana sufyaan can abihi can bni abi nucmin can abi saciidin radi اllahu canhu qaal buciثa ilى الnabiy sal ا slama nebiga ayaa waxaa loo diray bishayin shay ayaa loo keenay oo loo soo diray faqasamahu bayna arbacatin afar ayuu u qeybiyey wa qaala waxa uuna yidhi ata'allafhum waa soo dumayaa faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi maa cadalta ma aadan cadaalad samaynin faqaala nebigu waxa uu yidhi yakhruju waxaa ka soo baxaayo min didi'i haadaa ninkan asalkiisa iyo firkiisa waxaa ka soo baxayo qowmun qolo yamraquuna min addiin diinka ka baxaayo ka siibmaayo waa soo marna xadiidka qayb ahaan qaybo kalena kitaabu istitaabati اlmubtadiin ayay ku imaan doontaa baabu qowlihi aladiina yalmizuuna اlmuطawiciina min اlmu'miniina fi الsadaqaat yalmizuuna yaciibuuna kuwa mu'miniinta ceebeynaya sadaqada ku ceebeynaya wajuhdahum wajahdahum daaqatahum juhdahum jahdahum macnaa daaqatahum tabartooda qال xdثnي بشhر بن khالد أbو محمد qال أخبرnا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أbي وائل عن أbي مسعوud qاal لma أmirna bالصدقة صدقada markii nala أmray kunaa waxaanu ahayd نتxاamalu inaan wax isku qaadqaadayno anaga dhexdeena isku xamaali jirnay qofkan qof buu wax u qaadaya xamaali ujrow ka qaadana ayb نxaamilu saana waa la riwaayة ah nuxaamilu macnaheedu waxay tahay waa xamaal tegayni intaan dadka alaabaha u qaadno ayaan wax ka qaadanayna lacag si aan u sadaqaysanno lacagtaas nataxaamaluna waxay tahay annaga dhexdeenna ayaa ninkii wax haysto waxbaa loo xamaalayey waa loo shaqaynaya ka kalena kanna shaqadiibuu bixinaya kanna lacagtii u qaadanaya fa jaa abu caqiil ayaa yimid binisfi saacin suus nuskiis yani laba madaal ayuu la yimid wa jaa-a insaanun insaan ayaa yimid biakara minhu intaa wax ka badan faqaala almunaafiquuna munaafiqiintii waxay dhaheen ina allaha alleh lahaniyun mid ka deeqtoon waa can sadaqati haada kan sadaqadiisa ilaahay waa ka deeqtoomaa wamaa facala haada alaakharu midkan kale ee waxa badan bixiyeyna ma samaynin ilaa riyaa'an istutus unbuu u sameeyey ri'aa'an walana waa caayeen ninkan waxaa yarkaa keenay oo suuska barkiis keenay oo labada madaal keenay waxay yidhaahdeen ilaahay kan xoolihiis waa ka maarmaa kii kale wax badan keenayna istutus waayay dheheen mar iyaga waxay u joogaan keliya inay dadka dacniyaan keliya ay dadka duraan fanaزlad waxaa soo degtay aladiina yalmizuuna اlmuطawiciina min almuؤminiina fi الصadaqaati والذiina laa yجiduuna إla جuهdahm faysqruuna minhm skr اllah minhm wlahm cadاab mqim ayb masaliin ayb marka wuxuu leeyahay iyada marka nina wax yaroo keenay kii wax yar keenayna kama baxsanin oo waxay yidhahdeen muxuu ku fala ilaahay ninkan suuskiisa badar ah kii waxa badan keenayna waxay dhaheen ninkan istutus waay marka waa sinfi u joogo isaga inuusa waxba samaynin ninkii wax sameynana wax ka sheego ayb marka waa mushkila qofka inuu wax soo kordhiyaa fiican mujtamacuu ku dhex jiraa wixii uu samey karo wanaaga ha sameeyo haddii aanu samey karin hal ha sameeyo qofkii wanaagga sameynayo iyoonu waxba ka sheegin iyaanu burin nooc marka waxaa jiran saasoo kale oo iyaga keliya ugu taagan dhacmi muslimiinta bis kii wax fiican sameeyey mayakaa waa qaldanya waxaasaa qaldan kii kale kanaa qaldan kii kale kanaa qaldan isagina ma saxna isagiina ma saxna mana la heli kara qof kulligiis wada saxan dadka waa bani aadam ninka haddii qaalibkiisa uu wanaag iyo khayr u badan yahay waxaas uu u badan yahay in lagu xukumo waxaas kalena inaan looga dayanin looga naseexay hadday qalab yihiin haddii taqsiir iyo de wax awooddiisii ka gaabtay ay tahayna inaan laguga waxaynin ayb ninka dhallinyarada marka markuu ku koro dhacmi un bis wuxuu noqonayaa konton sano wuxuu gaaraa isaga waxba garanayni meel oo u socdo aan kala aqoonin ayb dhacmi un hadduu ku koro madaaris marka waxaa jirto madrasooyin dhacmigaas uun ku samaysmay oo iyaga dhanba ku samaysmay inay duraan meel uun wax ka socdaan kulli ardaygii marka waaa waxaa la barayaa haadaa khabiif wahaadaa mubtadic haadaa faajir wax uu ku wardiyo dhan marka waa khabiif faajir mubtadic wamaa ilaa daalika cunugii yaraa marna maslaxadiisi ma loo sheegayo ma la dhahayo war adiga si fiican wax u baro adiga dhaacadan iyo carabkaaga ilaali ma la dhahayo de marka sidaa markuu ku weynaado nidaamkaas arbaciin sana khamsiin sana markuu gaaro da waa khasaaray marka ninkii weyn waaba weyn yahay caqli uu isku celiyo waxbaa laga yaaba lakiin ninka yar waxaa fiican in tawfiiq ilaahay siiyo tawfiiqdan waxaa lagu heli karaa cilmi naafica camal saalixa tarbiye fiican ayaa lagu heli karaa ayb mar walbana waa jiri jireen waxaanoo kalena ama dariiqo is dariiqooyin iskhilaafsan ha jiraan ama kooxo diineed iskhilaafsan ha jiraan mar walbaa kooxaha diineed dhallinyaray ku shaqaysanayeen oo aan loo meeldayeynin iyaga dhallinyaradan mustaqbalkooda muxuu noqonaa nin meeldayaya male waa ku adeeganaa waa ku adeeganaa dhallinyarada maxaa yeelay xoog waxaa ku jira iyo quwo aad u badan ayaa ku jirta oon daanaynin marka say u wadaan u wadaan u wadaan marka waxoogaa soo weynaado mashquulna uu noqdo wuxuu arkaa meel cidlaa inuu taagan yahay marka dadka kuwaasoo kale in looga naseexayo looga celiyo iyay tahay leanna haddii ilmahaagu ay bartaan keliya un culumo cays bis ay bartaan wax kale aynan baranin khasaaro weyna waxaa kuu baantay isaga wax badan kuu baranin muslimkaasna ay ka nabad galaan cala alaqal man salima almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi hadduu mid maxabad ku rido midna afka ka caayo maxay maxay noqonaysaa marka kanna uu yidhaahdo sax waayo waxaan oo yacni waa ku cibaadaysanayo jannaan ku gelaa kanna uu yidhaahdana waxuu ku cibaadaysanaa muslimkan dhacmigiisa oo yacni mubtadic iyo waxaas dhihideedan ku cibaadaysana hadduu yidhaahdo dadkii dhallinyarada ahay marka maxaa ka soo haraya ayb qaala xadaanii isxaaq bnu ibraahim qaala qultu liabi usaamata axadaakum zaaidatu zaaidatu bnu qudaama miyaa idiin warramay can sulaymaana can shaqiiqin can abi mascuudin اlansaariy qaala kaana rasuulu lahi sal l slam ya'muru bisadaqati nabiga sadaqada ayuu amraayey fayaxtaalu axadunaa midkaan waa xeeladaysanaaye xataa yajii'a bilmuddi waa shaqaysanayo ilaa uu la yimaado mud koombo waina liaxadihim اlyowma midkoodna maanta mi'ata alfin ayaa u sugnaatay dadkii maalinkaa sidaa ahaa oo koombada badarka iyo soo heli jire oo sadaqaysan jire maanta boqol kun ayay haystaan kaannahu yucaridu linafsihi nafsadiisa inuu u sarbeebayaad moodaa isaga uu issheegaya waqtina saasaan soo marnay haddana boqol kunaan haysanayay leen ilaahaygaa deeqna siiye ayb baabu qowlihi istafir lahum ow laa tastafir lahum in tastafir lahum sabciina marata falan yakfir allahu lahum aayaddaas qaala xadaanii cubayd bnu ismaaciil can abi usaamata can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumar radia allaahu canhuma qaal lamaa tuwafiya cabdullaahi bnu ubay markii la oofsaday jaa-a bnuhu cabdullaahi bnu cabdillaahi ayaa yimid ilaa rasuulillahi ku yimid sal l slam fasalahu waa wuxuu su-aalay an yucdiyahu inuu siiyo qamiisahu qamiiskiisa yukafinu fiihi abaahu aabbihiis si uu kafaniyo fa acdaahu waa siiyey uma sa'alahu waa su-aalay an yusalli calayhi yimid aabbahi ku tuko ayuu yidhi faqaama rasuulu lahi sal slam nabigu waa istaagay liyusallia calayhi si uu ugu tukado faqaama cumaru cumar baa kacay faakhada bihawbi rasuuli lahi sal slam nabiga maradiisuu soo qabtay faqaala yaa rasuul allah atusallii calayhi maku tukanaysaa waqad nahaaka rabbuka an tusallia calayhi iyadoo rabbigaa uu kaa reebay inaad ku tukato miyaad ku tukanaysaa walaa tusalli calaa axadin ma soo degin markaas laakiin daahirka waxaad moodeysaa aayadda inay soo degtay maaha laaayaaba marka cumar inuu leeyahay ninkan waa gaal maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin ayaa allana dhahayaa laakiin gaaladaas iyo kan waa kala duwanyihin kan islaamuu sheegi jiray daahirkiisu islaamuu ahaa marka nebigu saas u arkaa isagana marka u arkaa ayb faqaala yaa rasuul allah tusallii calayhi waqad nahaaka rabuka an tusallii calayhi faqaala rasuulu lahi sal l slam inamaa khayarani اllah ani alla waa khiyaar i siiyey oo wuxuu yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum alla waa idoorgeliyey ayb faqaala istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan wasaasiiduhu cala sabciin toddobaatankana waa uga badinayo toddobaatanka jeerna waa ka sii badinayaa haddaan ogahay in loo dhaafayo wasaasiiduhu cala sabciin qaala waxau yihi cumar inahu munaafiqun waa munaafiq qaala waxau yihi fasallaa calayhi rasuulu lahi sal l slam nabigu waa ku tukada faanzla allahu walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi dhacdadaas kabacdi aayaddan baa timid mar dambe nin munaafiqa inuuna ku tukanin qال xdثna يحيى بن بkayr qال xdثna الlyث عan cqayli وqاla غyruه xdثnي الlyث qال xdثnii cqayl عan بن شhهاab qال أخبرnii cubayd اللahi بن cabdاللahi عan بن cabاas عan cmر بن الخطاaب رadي الله عnه أنه qاal لma maata cbdاللahi بن أby بن saluul duciya lahu rasuul الlahi sl ل sلم ayaa loo yeeray liyuصaلiya عalayh si ugu tukado falama qaama rasuul الlahi sl ل sلم nbigu markuu kacay wahabtu ilayho xaggiisaan u booday faqultu yaa rasuula allah atusallii cala bni ubay cabdullahi bni ubay maa ku tukanaysaa waqad qaala yowma kada kada wa kada ninkii maalin hiblaayo sida sidaa yidhi maa ku tukanay qaala waxa uu yidhi ucadidu calayhi caal aan korkiisa ku tirinayo waxyaabihii uu sameeyey qowlahu warkiisa fatabasama rasuulu lahi sal l slam nabiga waa dhoon la caddeeyey wa qaala waxa uu yidhi akhir canii yaa cumar cumarow dib iiga deg cumarow gadaal iga siko dib iiga deg sug falamaa agtartu calayhi markaan ku badiyey warka ayb qaala waxa uu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanaa nooc iqraara jiro oo nabiga sal ll salam cumar markuu hadalkaa yidhi nebigu ma dhihin war ninkan waa muslim dhaaf ma dhihin waxay kutusaya marka ninkan munaafiqnimadiisu in muttafaq ay ahayd war muu ku soo celiyey rasuulka laakiin maslaxo kale wax kale waay hawshan kale u socota marka qofku waxaa dhici karta inuu toosan yahay haddana laakiin wax kale dhinac kale marka laga fiiriyo sidan uu sheegayo si ka duwan in la sameeyo falamaa agtartu calayhi qaal markaan ku badiyey waxa uu yidhi inii khuyirtu waa la ikhyaar geliyey fakhtartu waa doortay ana rabbigay khiyaar buu isiiyey istakfir lahum aw laa tastakfir lahum ana midaan doortay labadaas low aclamu haddaan ogahay anii in zidtu cala sabciin toddobada toddobaatanka haddaan ka badiyo haddaan ogahay yukfaru lahu in loo dhaafaayo lazidtu calayha toddobaatanka waa uga badi lahaa qaala fasallaa calayhi rasuulu llahi sal l slam uma insarafa falam yamkut ilaa yasiiran xataa naزlat ilaayataani bilbara'a walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada ilaa qowmihi wahum faasiquun qaala facajibtu bacdu waa la yaabay buuri cumar marka dhacdadaa kadib waan isla yaabay min jur'atii baan la yaabay dhiiradaanteeda calaa rasuulilahi aan ku dhiiraday sal l l slam wallaahi iyo rasuulugaan aclamu ogaal badan waxaan la yaabaa buu rasaan rasuulka ugu dhiiraday marada ka qabtay yani oo ilaa marka nebigu gadaal iga sika iyo inuu yidhaahdo ayb meeshaan marka xadiidkan ishkaal uu leeyahay dhowr meelba ishkaal uu ka leeyahay ishkaalaadka uu leeyahay waxaa ka mid a alcadadu laa mafhuuma lahu sida la ogyahay toddobaa nabigana sida ka muuqato waa u ziyaadina toddobaatankan ka badina waxaad moodaa marka cadadka in la ictibaarinayo markaas toddobaatankan haddaad samayso toddobaatan jeer ma loo dhaafayo toddobaatan iyo kow laakiin ma loogu dhaafaa waxaad moodaa rasuulku inuu leeyahay waa ziyaadina waa ziyaadi lahay warkaas marka dad baa xoogaada mafhuumulcadadku inuu xoog leeyahay laga qaadana ishkaal labaad wuxuu yahay istakfir lahum ow laa tastakfir lahum owdaani waa litaswiyati bay meesha u joogtaa yacni waxaa laga wadaa inaad istikfaar u weydiiso iyo inaadan u weydiinin waa isku mid waay macnaha ee macnuhu yacni sida ka muuqata ma aha saas yeel ama saas waa yeeli kartaa oo yacni owda macaanideeda waa badnayd soo maa waxaa ka mid ah ibaaxa inay tusto takhyiir inay keento taswiya ka mida macaanideeda abix khayiir sawi waxsaas camal ibnu maalig waa to dhihi jir meeshaan marka owdan ku jirto waa litaswiyati waa isku mid waa haddaad dambi dhaaf u weydiisay haddaadan u weydiinin see marka nebigu u yidhi waa la ikhyaar geliyey marka maxay noqonaya marka macnaheedu saana waa samey kartaa saana waa samey kartaa ishkaalkaas adaba tiro badan dad badanaa kusii biririxday marka alkaano ibnu xajar ku sheega baabka kale iyo ku sheega baabkan orta akrina baabun markaa nabiguna dabcan wuxuu u yeelaya inaan loo dembi dhaafaynin waa ogaa rasuulkee wiilkiisaa nool ayuu naqsiga iyo caab in lagu keeno oo diidaya iyo in dadka aynan dhihin waa kaasaa dadkii diintiisa sheeganayay ayuu buro eriyaya wax ku samayna saan loo dhihin aduu masaalixdaas u sameeyey nebiga sal l slam ayb asalkunad wuxuu ahaa inay bannaanayd ayb intaani aayadahan imaanin ayb baabun walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrihi qaala xadaanii ibraahim bnu lmundir qaala xadaanaa anas bnu ciyaad can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal lamaa tuwufiya cabdillaahi bnu ubay jaءa bnuhu cabdالlahi bn cabdالlaahi ilى rasuuli الlahi sal ه l slam faacطaahu qamiisahu faamarahu an yukafinahu fiihi ثuma qaama yusalli calayhi faأkhada cumar bn الkhaطaab bihawbihi faqaala tusalli calayhi wahuwa munaafiq waqad nahaaka allahu an tastakfira lahum allana waa kaa reebay qaala inama khayarani اllahu w akhbarani اllahu faqaala اstakfir lahm ow laa tastakfir lahm in tastagfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum faqaala saaziiduhu calaa sabcin toddobaatanna waa uga ziyaadi doonaa qaala fasallaa calayhi rasuulu lahi sal l slam wasallaynaa macahu uma unzila calayhi walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi inahum kafaruu biاllahi warasuulihi wamaatuu wahum faasiquun meeshaan marka feeri wastushkila fahmu takhyiiri min alaayati aayaddan in takhyiir laga fahmo ishkaalaa la geliyey xataa aqdama jamaacatun min alakaabiri xataa aqdama ilaa ishkaalkaasi uu geliyey jamaacatan min alakaabiri cala اطacni fi sixati hada اlxadiid xadiidkan sixadiisaba inay duraan maca kahrati duruqihi o itifaaqi shaykhayni bukhaari muslimna ay isku waafaqeen soo saaridiisa wasaa'ir aladiina kharajuu صaxiixa calaa tasxiixihi inta culamo oo kutub saxiixa soo saartayna tasxiixintiisa isku waafaqeen qaala bnu lmunayir mafhuumu laayati zallat fiihi alaqdaam aayadda mafhuumkeeda wuxuu yidhi dad badan gomolo badanaa ku sanbiririxday xataa ankara alqaadi abuu bakrin abubakr albaaqilaani ilaa uu ka inkiray sixata alxadiid xadiidka sixadiisa wa qaala wuxuu yidhi laa yajuusu an yuqbala haada ma bannaano in la aqbalo yidhi xadiidkan walaa yasixu ana rasuula qaalahu kulaha mana ansaxayso inuu warkaan nebiga yidhi waa war bukhaariyo muslim ku sugan ayb ibn xajara marka aad dabagalo wuxuu yihi walafdu lqaadi abi bakrin albaaqilaani fi taqriib baaqilaani ashaaciradoo ka mid ah nacam kitaabka taqriibka la yidhaha buu ku yaallaa buuli warkiisa oo muxuu ahaa warkaasna hada alxadiidu min akhbaari اlaaxaad xadiidkan mutawaatir maaha buu yidhi alatii laa yuclamu hubuutuhaa xadiidkani akhbaarta aaxaadka ah ayuu ka mid yahay ee aan la ogeyn oo qaci aan lagu ogeyn inuu sugan yahay ayb marka lama qaadanayo wa qaala imaamu اlxarameyn abulmucaad aljuweyni waay fii mukhtasarihi hada alxadiidu gayru mukharajin fi saxiix xadiidkan maba lagu soo saarin kulaha saxeixa inta muxuu ka sameynaa marka xadiidku waaba ku jira waa kan soo saxiixulbukhaari an akhriya u ku dhex jiraa wa qaala fi lburhaan kitaabkiisa kale usuulkan wuxuu ku yidhi laa yusaxixuhu ahlulxadiid ahlulxadiid ma saxiix yeelahayaan bukhaariyo muslim yaa ka weyn ahlulxadiid waqaala alghazaliyu imaam alghazali fi mustasfaa kitaabkiisa usuulka wuxuu ku yidhi alabharu ana hada alkhabara hayru saxiix sida xooga badan khabarkan inuuna xadiid war un ahaayeen waa usuuliyiin oo usuul fiqigay khatar ku yihiin fadligan xadiidka laakiin wax saas badan kama yaqaanan loo qaban maayo marka warkaan ay daldalayaan ma loo qaban lianna ma ahanba iyagu sanaacadan shaqadooda maba ahanba ayb wa qaala daawuudiyu shaarix laakiin daawuudi baa ka daray nacam oo kitaabka bukhaariya sharxayba hada alxadiidu gayru maxfuudin kulaha xadiidkan maxfuud maaha bukhaariun sharxa wasababu fii inkaarihim waxay tahay wasababu fii inkaarihim sixatahu maa taqarara cindahu mima qadamnaahu wahada aladii fahimahu cumar radia allahu canhu min xamli ow cala taswiyati lma yqtadiihi siyaaq اlqisa wa xamli sabciin cala lmubaalagati sabciinkuna waa mubaalaga le waaye yani hadday mubaalaga iska tahay ka badan iyo ka yar waa isku mid soo maha sabciinku waa iska mubaalaga nebigu marka see u dhaha waa ka badinaa sabciin shay iska lagu mubaalagoonayo nebigu miyaynan fahmayni wa fahma dabcan ayb owdaana taswiiro see takhyiir u keenay marka qala bn اlmunayir laysa cinda ahli اlbayaani taradudu ana الtakhsiisa bاlcadadi fii hada الsiyaaqi gayru muraadin waayضa fasharط اlqowl bimafhuumi صifat war dheer oo badan buu galaa khulaasaة اlqowl jawaabaha ugu fiican waxay tahay ana alcamala biاlbaqaaءi calى xukmi اlasli ninkan in loo dembi dhaafo asal ahaan waa banaanayd asalkaasaana nebigu ku socday wqiila in الاsتiغfaara ytanaزlu manزilaة الducاء wاlcabdu ida saأla rabhu xaajaة fasu'aalhu إiyahu cibaadaة tatanزlu manزilaة الdikri lakinahu min xayثu طaalabuu tacjiilu xusuuli الmaطluub maani kale waa sheeg ayb waxaa kale culamada qaarkood jawaab fiicanna ah ومنهم من قال إن النهي عن الاستغفاar لمن mاaت مشhركا لا يsتلزم النهي عن الاستغفاaر لمن mاaتa مظهرا للإسلام ن نhyiga layska reeba gaal in loo duceeyo ma keenaayo qof iسlاam muujisanayeyna inaan loo ducey karin oo labayba kal ninkan iسlاam ayuu muujiso jiray kana gaal la yaqaano ahaa laba xubunay kala qaado karaan kana istikfaar looma samaynayo midkan islaamnimada muujistayna waa loo samaynaa walow haba ahaado wax kale ayb ilaa in la ogaado aayadda gadaal aayaddan dambe walaa tusalli gadaalay ka timid eed ayb waxaa kaloo ibnu xajar faa-iideeyey dalika biannahum kafaruu biاllahi warasuulihi aayadayda ku jirta istafir lahum ow laa tastafir lahum in tastafir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum dalika biannahum kafaruu billahi warasuulihi waaba gaalaaba ilaahay dhahaya wuxuu leeyahy ibnu xajar daalika aayadda inteeda dhanbo daalika gadaalay ka soo degtay iyada xataa oo markii hore waxaa soo degtay istaqfir lahum ow laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum bis intan dambe marka gadaalay ka soo degtay ayb waxyaabahan oo dhan marka fawaa-id ayb waxyaaba xadiidka laga qaadanayana meeshuu ku dhigay akriya ka akrisa wabilahi towfiiq sal lla sala ala nabina